filiboy cutubka afaraad
sidaas daraaddeed walaalahayga aan jeclahay oo aan u xiisoonayo idinku waxaad tihiin farxaddayda iyo taajkayga tacaliyayaalow xagga rabbiga saas uga xoogaysta waxaan waaninayaa yu'odiya oo waxaan waaninayaa santukhee inay labadoodu xagga rabbiga iskumaan ahaadaan ka ila shaqeeya oo runta ahow waxaan kaa baryayaa inaad dumarkaas caawiso waayo iyaga iyo kalementos iyo kuwa kaleo ila shaqeeyaba oo magacyadoodu ku qoran yihiin kitaabka nolosha waxay iila dhibaatoodeen injiilka aawadiis mar kasta rabbiga ku faraxsanaada oo weliba waxaan idin leeyahay farxa qabownimadiinna dadka oo dhammu ha ogaado waayo rabbigu waa soo dhow yahay waxba ha ka welwelina laakiinse wax kastaba baryadiinna ilaah ku ogaysiiya tukasho iyo duco mahadnaqin la jirto oo nabadda ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa ayaa waxay qalbiyadiinna iyo fikirradiinna ku dhowri doontaa ciise masiix ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay wax kasta oo run ah iyo wax kasta oo sharaf leh iyo wax kasta oo xaq ah iyo wax kasta oo daahir ah iyo wax kasta oo door ah iyo wax kasta oo wanaag laga sheego haddii wanaag ku jiro iyo haddii ammaanu ku jirto waxyaalahan ka fiirsada idinku sameeya waxyaalihii aad barateen oo aad hesheen oo aad maqasheen oo aad aniga igu aragteen oo ilaahay nabadduna wuu idinla jiri doonaa laakiin rabbiga aad baan ugu faraxsanahay inaad haatan ugu dambaysta mar kale iga fikirteen taas oo aad ka fikiri jirteen laakiin aad fursad u weydeen ka hadli maayo baahi waayo waxaan bartay inaan raalli ku ahaado hadba xaaladdii aan ku jiro waxaan aqaan saboolnimada oo weliba waxaan aqaannaa barwaaqada meel kasta iyo wax walba waxaan ku bartay dhirgidda iyo gaajadaba barwaaqada iyo baahidaba wax walba waan ku samayn karaa gargaarkiisa kan i xoogeeya habase yeeshee si wanaagsan baad yeesheen markaad dhibaatadayda ila qaybsateen idinka qudhiinnuba waa taqaaniin reer filiboyow in injiilka bilowgiisii markii aan makedoniya ka soo kacay aan kiniisadduna ila qaybsan waxa ku saabsan bixinta iyo helidda idinkoo keliya mooyaane waayo xataa markii aan tesaloniika joogay idinku mar iyo labaad ii soo dirteen wixii aan u baahnaa ma aha inaan hadiyad doonayo laakiin waxaan doonayaa midhaha xaggiinna u kordhaya laakiinse anigu wax kastaba waan haystaa oo waan barwaaqaysanahay waan dherigsanahay waayo waxaan epafroditos ka helay wixii aad ii soo dirteen kuwaas oo ah allabari ilaah aqbali karo oo uu aad ugu farxo oo caraf udgoon leh ilaahaygu wuu idin siin doonaa wixii aad u baahan tihiin oo dhan sida ay tahay hodantinimadiisa xagga ammaanta ciise masiix ku jirta haddaba ammaanu ha u ahaato ilaaha aabbaheenna ah weligiis iyo weligiis aamiin igu salaama mid kasta oo ka mid ah quduusiinta ciise masiix walaalaha ila jooga way idinsoo salaamayaan quduusiinta oo dhammu way idinsoo salaamayaan khusuusan kuwa guriga kaysar jooga nimcada rabbi ciise masiix ha la jirto ruuxiinna